maasha allah bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalim ama bacdu horta inshaalla waa salaama marka ugu horeyso salaan kadib annaga waxaan maanta farxad la fadhinaa magaalada baydhabo qabsashada ciidanka soomaaliyeed iyo amisom ay qabteen degmada baraaw waana soo dhaweyneynaa aada iyo aadaan usoo dhaweyneynaa waxaan baaq u jeedinaynaa ciidamada soomaalida ee militariga ah ee maaragtaa qaar edadarana ku jiro oo sameynaya gacmo gamcayn taasaan kaga digaynaa in maaragta ayna sameynin gudaabada iyo hadafka ay u galeen waa uga mahad celinaynaa waxaa kaloo jiro aada iyo aada u ammaanaynaa ciidamada sharafta leh ee guushaas dhaliyey waa ugu mahad celinaynaa ilaahay waa kuu roon yahay waxaa kaloo oo maaragta jirta annaga hadda aan leenahay allay leh amay dhacdaa warta sharafay u galeen sharaftoodana allaha siiyo inti intii ku dhimatayna allaha u naxariisto wa waxaa kaloo marka aan isleenahay haddana oo u waxeynaynaa kooxaha oo kastoo xoogaa qalqalka gelinaya inay maaragta qalqalka ka daayaan maadaama dad lix sana la haystay waayo waana baahan yihiin gaajaa hayso waxaana maaragta hay-ada caalamka ama wasaaradda arrimaha gudaha aan ka codsanaa anigoo ah suldaan xasan suldaan cumar suldaan basi inay degdeg gargaara ula gaaraan dadkaas masaakiinta ay lix sano go-doonka ku jiri oo dhibaatada ku jiray ayaan ka codsanaa hay-adaha caalamka wasaaradda arrimaha gudaha sida dhaqsiha badan inay ugu geeyaan gargaar
waa taa suldaane waxaa taa nin ka soo jeeda gobolka shabeellaha hoose ciidanka dowladda hore ayay degmooyin kale ula wareegeen degmadan maxay kaga duwan tahay degmooyin kale ee horey ula wareegeen wallahi horta alxamdulilah sidii hore oo markii hore u socdeen macnaha waa laga bedelay si nadiifay u socdeen intaasna waa la soconaa annaga ciidamada ilaahay waa kuu rooyahay aada iyo aadaan ula socona waana ku ammaanaynaa sharafta hadda lagu tegay magaalada degmada baraawe aadaan ugu mahad celinaynaa insha allah aada iyo aaday maaragta hadda si fiican waa dadweynaha baraawena waxaan ka codsanaynaa inay soo dhaweeyaan ciidanka dawladda ayaan ka codsanaynaa dadka degan degmada baraawe waata suldaane weli gobolka shabeellaha hoose deegaanada ciidanka dowladda ay la wareegeen cabasho badan ayaa ka jirta oo xaggii maamulka iyo weliba xagga adeegyada kale ku saabsan cabashadaasi maxay u dhammaan la-dahay
walaal waxa waaye horta meel walbo dagaal jiro dhibaato badanaa la maraa ilan anaga waxaan ka codsanaynaa dhibaatadaas inay yareeyaan dadka deegaanka ay la tashtaan ilaahay waa kuuroo yahay dadka la samata bixiyo meel walbana waa ka liitaan lix sanana waa la haystay waxaan ka codsanaynaa inay ciidamada u meer daboolaan inay maaragtaa si wanaagsan ula macaamilaan aysan dhicin seeflaboodnimo kan wuxuu ku jira iyada lala lihin in dadka lala kaashto odayaalka dhaqanka ee degmada kasoo jeeda